kale la yimaado wax dibaaq la yidhaah baa jirtay oo dadka waa la qori jiray joogo oo dhan oo dadkii maqlay kitaabkan dhegaystay hadhowna nusqada ama ayaa meel ka mida lagu qori jiray taasaa lagu ogaan jiray ruuxani riwaaye inuu u leeyahy kitaabkan iyo samaac inuu leeyahay iyo waqtigii uu maqlay iyo umuuraha laguba ogaanayo marka dadka dibaaqda qoraya dee kutubta mustalax ay culimmadu taa kagaba hadlaan ama samaaca qoraya dee kolley ruux lagu kalsoon yahay oo aamini inuu qoro weeyaane arrin baa saarnayd oo haddii dadka ay dee ayaama uu kaba maqan yahay way sheegayeen oo kale bal umuuraha la yaab kale kolkol raggii cinaayada badnaaha sida ibnu salaax markii sunanta bayhaqi laga maqlayay majaalistii badnayd ee majlis kastaba oo la tirinaya dadka jooga ayaa kolkol maxaa la odhanayay hebel iyo hebel way sheekaysanayeen markii casharku socday hebel waa luloonayoo kale ilahay makaday qorantay waa qarniga hadda waa ibnu salax waqtigiisii waa kitaabka mujallada qaar taa la leeyahay waa wuu luloonaya hebel oo kale waa deeta waa naqsi riwaayadiisa ku sugan oo ijaaso u baahan hebel iyo hebel way sheekaysanayeen hebel waxbuu qoranayo waxa kalu ku jeeday waana agada taas maantana ilahay makada nusqadan tii hore dee hindiya lagu madbaceeyey ee waxa weeyaan sunanta bayhaqi mujalladka sideaadi ee way raacsantahay samaaci oo dhan oo wixiiba laga maqlay ibnu salax markii laga maqlayay haddaba markaa waxaan leenahay iyadoon leenahay dariiqaas oo imika inoo xidhiidhay wuxuu leeyahay fawt wax dhaafay buu leeyahay culimmaduna taasoo ujeeddadu meelaha fawtka inta kale o dhan kitaabka akhbaranaa muslim ama xadaanaa buu yidhaahaa laakiin halkaasoo kale intaa dhaaftay akhbaranaa ama xadaanaa ma yidhaaho ee waxa weeyaanuun waa can musliminun buu yidhaaha markaa riwaayadiisa maxay noqon ama ijaazay noqonaysaa loo ijaaseeyey intaas ama wijaado uu dee qiraalkii waa sheekhiisii uu laasimaya uu helay oo uu taa kuba wariyay noqonaysaa marka in badan oo raggii kitaabta ama dee barnaamijyadiiyo wixii faaristii asbaadda qorayba ahaa iyo ruwaadda ijaasaadkoodii iyo musnidiinta tasmiicaadkoodii in badan oo ka mida umuuraha waa umuuro ay ka qaafil noqdeen oon la caddayn amaakinta fawdkuna waa saddex meelood baa la ydhaah meesha ugu horeysa wuxuu ka bilaabmaa xadiidka kun iyo saddex boqol iyo kow waa kitaabalxaj dhexdii kolleyna markaan inta duruqda marka la tirinayo dariiqa boqol iyo siddeed soddobaad buu noqon waxaana ku dhammaadaa kun iyo saddex boqol iyo labiyo afartan waa axaadiid afartameeye a weeye ama koob iyo afartan xadiida ayaa dhaafsan halkaasoo kale iyada nuskhooyinkan ilaa maanta aan hayno way caddahay laakiin ruuxu haddaanu arrintan la socon ishkaal baa ku imanayo xataa aan garanayaaba wakhtiyadii xagaagii horteedun in dabad layga soo weydiiyo kale waaba halkan bay ahayd yaa hadalkan leh in lay soo yidhi oo kale marka maxaa meesha ku sugan bidaayada fawdka waana kitaabulxaj e waana xadiidka kun iyo saddex boqol iyo kow laakiin boqol iyo siddeed iyo soddon raqamkan abu kitaabka kutubta u goonida tarqiibka maxamed maxamed facd cabdulbaaqiya akhbaranaa abu isxaaq ibraahim bni moxamed ibni sufyaan can muslim ibni alxajaaj saasaa bilowga ku sugan xadiidkaas oo halkii dee arrintu ay ahayd un muslim hadalka iska watay ee uu sheekhadiisa ka bilaabaya xadaanaa fulaan baa halkaa waxaa ku sugan xadiidkaa raqamkiisa tilmaama cibaaradaasaa ku sugan akhbaranaa abu isxaaq marka abu isxaaqani waa ninkan aan leenahay muslim buu kitaabka ka wariyey saddex boqol iyo sideedii dhintay muslim buu ka warinaya halkaasoo kale eg xadaanaa mu odhani can muslim ibn alxajaaj baa taal can muslim sababtu ama ijaazay ahayd oo maqalkiisaan jirin waana halkan leeya su-aal baa la weydiiyo akhbaranaadan yaa yidhi oo dee ninka yidhi waa ninkii kasii dambeeyey axmed abu axmed aljuluudi ninkaas baa leh hadalkan oo dee sharaxiina kuma sugno kolkol iyadoo taa ay idaaxiyeen abu axmed aljuluudi baa leh akhbaranaadan laakiin dabcadan uu taxqiiqeeda ama tarqiibkeeda leeyahay fuaad cabdilbaaqi maxamed fuaad cabdilbaaqi ee saxiixa muslim oo kale iyada halkaa wuxuu ku caddeeyaa akhbaranaada cidda lihi ee dee inta badan sharaaxdii baan iyada aan ay kuma sugnayn inuu abu axmed aljuluud yahay taasi iyada waa mida weecaddo ishkaal ma jiro meesha labaad ee iyadana sheekha dhaaftay waa xadiidka kun iyo lix boqol iyo toddobiyo labaatan waa kitaabul wasaaya xadiidkaas buu ka bilaabmayaa kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo afartan xadiidka raqamkiisu yahayna waa ku joogsanayaa tanna waa iyadu axaadiid aan badnayne laakiin waa majlis ama samaaciisa dhaafay laakiin arrinta jirtaa waxa weeye nuskhooyinkan hayno oo dhan ee madbuuca maanta halkan hore waa tan aan nidhi akhbaranaa abu isxaaq can muslim baa ku sugan halkaa ishaara kuma sugna ishaaro inna ishaara kuma sugnay sidii kitaabka kale ayuunbay uba taallaa maxamed faad cabdilbaaqina iyadoo nuskhadiisa dee tarqiibka waatee shuhurowday iyadana muu ishaarin laakiin waxay culimmadu dee ibnu salaax iyo a'immadii soo naqliyeen nuskhooyinkii kitaabka ee farta ahaa oo dee iyo ibnu salaax suu idhaha nuskhooyinkii kitaabkaee farta ahaa asalkii abu axmed iljuluudi lagaba qaatay iyo xaafid kale uu magacaabo abicaamir abu caamir alcabdari la odhanayeyba waxaa ku sugnayd dee bilowga iyo dhammaadkiiyo taas baa ku sugnaayoo caddayn bay ahaydba oo waxaa marka halkaa dambe la joogo soo laamaysay ibraahim oo iyaga nuskhooyinkooda leeyna nuskhooyinku intan imaka laynoogu madbaceeye may hayne ilaa sanadkii dambaa kuba sugnaaye isagoo xadaanaa muslim le meesha saddexaad xadiidka kun iyo sideed boqol iyo koob iyo afartan bay ka bilaabmaysaa waa halka ugu badan kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo soddonna tarqiimka hadda waa ka dheer baan u jeedaayo kitaabka min awali ila aakhiri kitaabka la tarqiyay ku dhammaanaysaayo waa inta ugu badan marka nusqooyinkan madbuuc ee maanta la hayana bidaayat alfawt way caddahay oo waxaa ku sugan xadaanaa ibraahimu can muslimin xadaanii zuhayr ibnu xarbin eeg xadaanaa ibraahimu can muslimin muslimna isaga kitaabkiina meelaha kale sheekhiisu buu ka bilaabmayay cibaaradana la socota halkaa xadaanaa ibraahimu can muslimin marka waxaan leeyahay ruuxii dee kitaabka daalacanaya ama aqrisanaye meelihii kale uun isagoo muslim sheekhiisii ka bilaabaya xadaanii zuhayr ibnu xarbin uun le arkaya san arki doono dee zuhayrna waa ninka labaad ee axaadiida kun iyo laba boqol iyo ziyaadu kaba wariyay kitaabka dhexdiisa si habeenkii dhaweed soo sheegne ayaa wuxuu arkayaa iyadoo in sanadkiiba laga sii horeeyo oo haddii xadaanii zuhayr meelaha kaliga ka bilaabmi jirtay xadaanaa ibraahim can muslimin xadaanii zuhayr sababtuna waxa weeye waa fawdkiisii oo waxa weeyaan uun in halkaasu can muslim buu yihi halkuu meelaha kale xadaana yidhi bal maxamed faad cabdilbaaqi nuskhadiisa bilowga iyo dhammaadka halka hore ayuu ku sheegaa taasi waa tambiiha hore kolley imaam nawowi iyo ibnu salaax iyo aimadaasna shuraaxdooda muqadimaadkooda arrintan iyo way ku caddeeyaan oo dee umuurahan waaba iyaga kasoo naqlinaya raqamkan xadiidkae cusub un baaban kuba kordhiye la tarqiimiye taasi waa tambiih oo bal waxaan leenahay umuurahaasi waa umuuro dee ruuxii dee qira'a sadxiya aqrisanaya waxaan uma baraarugsanaay laakiin ruuxii qira'aad ee taani ama kitaabkii ishkaal ku keeni kara ee waxa ay tahay iyo umuuraheeduna waa taan sheegay arrinka labaad oo isaguna muhimi waxa weeye abu isxaaq ibraahim bin moxamed ibnu sufyaan ziyaadaad buu kitaabka ku leeyihi macnaa umuuro aan muslim odhan aan muslim xaggiisa ahayn ama sanad aan kii muslim ahayn uu meelo raaciyo ayaa jirta macna iska maaha kitaabkan ee kutub badan baa ziyaadaadkaas ruwaadii iyaga sheekhadii ka wariyay ay ku dareen oy leeyihin musnadka imaam axmed ba inankiisa cabdullahi ibnu axmed ziyaadaad uu leeyahay walow dee culimmadu ay kala soocaan iyo qadiic abubakr alqadiici oo ninkasii dambeeya ziyaadaad u leeyahi baa xataa kitaabkii la socda imakadan la madbacaysan ibnu maaja oo kale nin abulxasan alqadaan ama ibnu qadaan oo kale oo raawigiisii ahaa ziyaadaad uu leeyaha jirto xataa qolooyinkii maxamed faad cabdilbaaqiya markay kitaabka madbaceeyeen iyo musafa alcdami labadood nusqo oo kale dee hagaag ugumay baraarujin oo cibaaradoodu waxaad moodaysaa inay ruuxii inagoo kale ah ay moodsiinaysaa hadalkan uu abulxasan leeyahay oo tilmiidkii si wuxuu leeyahayba ibnu maaja oo abulxasankana sheekhu iyo cibaaraday noqonaysaa ziyaadaadkaas oo hagaag baanay u dabdisana ama aan si fiican loo soocin ibnu maajana kitaabkiisaay ku sugan tahay bal haddaba in ziyaadaadkaasna inta badan waxay ula yimaadaan marka sheekhan ay ka warinayeen baa xadiidka sanadkiisa ku wariyay iyagaa waxay yeesheen sanad kale oo sheekhay kula siman yihiin oo halkii markii hore dee iyagu talaamiiddii sheekha ahaayeen ee sheekhan wax ka warinayeen ee sanadka ay sheekha ka bilaabayeen ayay sheekhyo kaloo sheekhii laba siman ay ama kaba sarreeyo sheekhadiisii la siman bay la kulmeenoo markaasay sanadkoodii uu halkan caali noqdeen ama ay la sinaadeen taas muujinteed waa ta u badan oo kale siyaadaadka uu leeyahy markaan muqadimada iska saarno meel keliya ah oo halkay noogu horreyn doonto insha allah waa saddex iyo toban ziyaado oo kitaabka ku sugan kolleyna amhilun baan ka soo qaadanayaa iyadoo dee meel ay tahay fawaaidda markaa kolley fawaa-idadna way leeyihin ziyaadaadkaasio midi waa isnaadkioo sarraynaya oo ninkii markii hore sheekhu muslim u sheekh ahaaye sanadkiisa muslim uu ku jiray ayaa muslim la sinaanaya oo xaggii sanadkiibay ku sinaanayaan hadiyo goorna waatay inta badan raggaa siyaadaad kale ay u cinaayoodaan waxaa kaloo kolka ku sugan sanadkii muslim oo ruuxu mubhami ama aan magaciisa la sheegnin ku jiro uu sanadkiisa labaad uu raaciyey oo ka daba keenay ruuxii oo magacaaban uu kuba sugan yahay kolkol raawi aan xifdigiisu adkayn oo sanadka kuba sugan oo muslim kaba wariya ama sanadkiisa dhexdiisa kuba sugan ayaa nin kale ayaabuu urur markaa isagiina ka warinaya oo kaba sii heer sarreeyo xadiidkiibaa saa kuba xoogoobaya bal amhilada haddaan saddex mithaal baan soo qaadon saddexduba fawaa'id gaara leh xadiidka kun iyo afar boqol iyo afariyo toddobaatan muslim waxaa cibaaradiisu ahayd xadaثna abu kuraybi mحamed بn اlclاaءi وhaaruun ibn cabdالlahi qala xadaثna abu usamةa can hishaami can abihi can caiشhaةa qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yuxib اlxalwاء wاlcasl waa kitaabu nikax dhexdii xadiidkuna aad waxoogaa buu dheer yahay ee waa intii hore oo rasuulka ilaahay xalwada iyo malabka waa jeclaayo arrin mar ay dumarkiisu ay waxyaala yidhaaheen si ay malaba haweenay agteed uu kaba cabi jiray ay dee ka fogeeyaan dee waa hinaasahoodii iyabaa xadiidka qisadihiisu kuba sugnayd ag muslim markuu intaa dhameeyey xadiidkii ayaa waxaa kitaabka nusqooyinka muslim inoola socda qaala abu isxaaq ibraahimu xadaana alxasan bnu bishrin xadaana abu usaamata bihada sawaan cibaaradaasaa la socota markuu ka xadiidka dhammaado abu isxaaqan meesha yimina waa ninkii raawiga muslim ahaa dee marka hore xadiidka muslim buu ka warinayey muslimna waa kaa abu kurayb iyo raggaa ka wariyey abu usaamana labaa u dhaxaynayay marka hore laakiin muxuu helay dariiq kale oo nin xasan ibnu bashir laydhaa uu wax ka maqlay kaasna uu abu usaamo ka maqlo muslim buu la sinaaday oo dee halkii uu muslim iyo abu usaamo laba nin uu udhexeeyey ayaa isaga iyo abu usaamana nin baa udhexeeyo muslim baa meeshii ka baxay caalimnimadaas buu ula yimi marka arrinkan in umuuraha la ogaadaano kolley aada iyo aad bay muhim u tahay oo gees in ziyaadaadkan kol axaadiidta sixadeeda in intan ziyaadada ee kitaabkii aan ka mid ahayn ee raawigani ku soo daray dee shardigii kitaabka maaha oo imanka ziyaadaadka abu isxaaq la yimaadaa hadduu lama yimaado inta badan waa asaaniide shardigii muslim aynu ahayn dee waa kitaabka marka la eego kutubta axaadiidta ka labaad ee bukhaari dabadii shardigii ma yeelanayso xaggii sixadii axaadiida hadday barhkood ziyaado xadiis meesha jiro ruwaadan isaga la gaarka ah ee ruwaaddii muslim ahaynee sheekhan gaarka uu yeeshay isaguna xaggii lalahaa waa rijaalu saxiixo hiqanimadii taasoo kale tii ma yeelanayso kolkol baa markaa waxaa dhici kartana in loo maleeyo in raawigan ziyaadaadkan eeg intan ziyaadada uu kaba wariyey inuu rijaashii kitaabka kaba mid yahay oo qaladkaasi yimaado maalan waxaa dhacay imaam abu mascuudi dimashqi la yidhaaho oo kutubtan adraafta la ydhaha mid kamid oo adraafta dee muslim iyo saxiixa iyoabu markaa kuwaale ayaa xadiidka naftiisa markii uu sheegay ee uu soo naqliyey daraftiisii ayaa muxuu yidhahaa ana muslima rawaahu can abi kuraybi wahaaruun ibni cabdillaahi walxasan ibni bishiri halaaatu macaman abi usama eeg waa ninkan aan leenahay abu isxaaq ba ka wariyeyna wuxuu ku soo daray waa dee waham ka dhacay wuxuu ku soo daray sheekhadii muslim oo wuxuu yihi xadiidkan muslim wuxuu ka wariyey abu kurayb iyo haaruun ibnu cabdillaahi iyo xasan ibnu bashir saddexdooda wada jira abu usaame ka wariyey xafnu xajar baa tarjamada xasan ibnu bashir ee taadiibu taadiib wuxuu ku yidhaah usuushii dee saxiixa sida ku sugan waa abu kurayb iyo haaruun ibnu cabdillaahi unbuu wax kaba wariyey ama iyadayn ninkan xasan ibnu bashiri waa ibraahim ibnu maxamed ibnu sufyaan nin uu la yimo oo uu xadiidka isaga dabadi kaba yim dabadi wariyey oo ziyaadaadka uu kitaabka ku leeyo yar kaba mid ah markaa arrinka muxuu noqday nin aan rijaashii muslimba kaba mid ahayn laakiin kitaabkii waa ku sugan yahay rijaashiina ka mid maaha ruwaadiisii ka mid maaha ina ninkan kale uu sheekhiisa yahay muslimna xataa laguma darin dadku wax kaba wariyey nasaa-iya unbaa wax kaba wariyey ayuu u qaatay imaamkaasi inuu sheekhii muslim yahay oo deetuu kusoo daro marka waxaan leenahay waa markaan umuuraha loo baraarugin qaladada dhici karaa bal taasi iyadu waa mido waa mithaal mithaal labaad muslim wuxuu yidhaahaa xadiidkan adigu kolley ku sugan baa dee imaaro xadiid kuma sugan kun iyo todoba boqol iyo koob iyo soddon raqamkiisu yahay waxadaanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaanii cabdusamed ibn cabdilwaarid qaala xadaana shucbatu qaala xadaanii calqamat bnu marhan ana surayman ibni buraydata xadaahu can abihi qaala waa xadiidkaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu diro amiir ama sariyo waa u yeedhi jiroo markaasuu u dardaarmi jiray dardaarankiisuna kitaabka muslim buu inooguma sugnaa haddaba xadiidkaa dabadii maxaa dhacay xadaanaa ibraahimu waana weliba meel yar naadiratana xadaanaa ibraahimu qaala xadaanaa moxamed ibn cabdilwahaabi alfaraa can ilxusein ibn lwaliid can shucbata bi hada cibaaradaasaa dhacday ibraahim baa noo waramay dee ruuxii aan meeshan u baraarugsadayna hadal muslimunbuu moodayaa nin muslim u sheekhay inuu ibraahim la yidhaah uu jiro sheekhaa sheekhiisa moxamed ibnu cabdilwahaab alfaraa yahay dabadeedna xuseen ibnu waliid taasuu moodaya arrinkuna taa maahae ibraahimkani waa ninkii kitaabka warinayey waa ziyaado uu isagu leeyahay waa ibraahim ibnu moxamed ibnu sufyaan moxamed ibnu cabdilwahaabka naftiisa asxaabtii wuxuu kaba mid ahaa muslim iyo muslim wax kama wariyo isaguna oo imika halkan xuseen ibnu waliide markaa sanadkii unbaa yar caali noqday oo dee dariiq kale ayuu kuba wariyey marka baltan oo kale haddii aan dee waxa weeyaan umuurahan aan la dabdin oon la kala soocin waxaa dhici karta inay ka dhalato ruux ardaya ama xerowgii ninka ah in loo qaataba sheekhiisii inuu yahay sheekhiina in loo qaato tilmiid oo sanoo kale eg marka uu ruuxu u qaato hadal muslim inuu yahay xadathana ibraahim oo raawigiisii ahaa ayuu u qaadanaya sheekhii muslim inuu yahay markaa muslimna muxuu noqonayaa tilmiidkii ibraahim bal way dhacday oo kitaab almusnad uljaamic la yidhah dee maanta madbacaysan mujaladaad waxoogaa ku madbacaysan qolooyinkii iminka soo taxqiijiyey ayaa maxay maalan ay dhaceen markay xadiidkan soo dhigteen ayaa maxay yidhaaheen ama xadiidkan dee iyagu way takhriijinayeen akhrajahu muslimun qaala xadathana ibraahimu qaala xadaana moxamed ibnu cabdilwahaab alfara saasay yidhahay muslim baa xadiidka soo saarayoo wuxuu yidhi xadaana ibraahim ibraahimna waa ninka shaqo kuma laha raawigiisii ziyaadadan buu leeyaho waa in xadiidka raacsan oo kale marka sheekhii muslim baa xerow noqday xerowgiisina sheekhiisuu noqday oo waxyaalaha kaba yimaad taasi waa mithaal kale waa umuuro koley dee aan loo baraarugso imakaan kitaabka madkhal ugaba dhigayno ay tahay idinkuna dee kitaabkii bal dee wixii in lala socdo umuuruhu maaha dee wax sahlanun cilmigii ka saddexaad ee waa mithaalka saddexaad aan ku gaabsanaya muslim baa markaa ibraahim ibnu moxamed kan eeg waxa ku sugan baan leenahay halkan xadathana ibraahim meelaha kale o dhan qaala ibraahimu baa taalay halkan xadathana ibraahimu baa taale noocan ho ninka lihi xadathana ibraahimna waa ninka moxamed ibnu ciisa aljuluudi abu axmed ee ibnu sufyaan kasii warinaya cibaaradan leh waxa uu taxdiid caddeeyana meelaha kale qaala ibraahim buu idhahay halkan baa jirta mithaalka saddexaad ee qaybtan kaga gaabsanaya waxa weeye muslim baa intuu xadiidkii latatabicanna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin buu horta sanad ku wariyey sanad labaad buu wariyo markaasaa muxuu yidhi waxadahanaahu ciddatun min asxaabina eeg waa muslim bay ku sugan tahay waa sanadka waxaa xadiidka noogu waramay dad tiroobay oo asxaabteenna kaba mida laakiin muu magacaabin oo magacii ma jiro ciddatu markaa maxay noqon dee markan waa mubhamun maa fiihi raawi lam yusab bayquuniyadii mubham waxaa la yidhaha raawi aan la magacaabin kugu sugan yahay waa mubham ruuxi ma magacowna muxuu yihi marka xadahanaahu cidatu min asxaabina can saciid ibni abi maryam akhbarana abu khasaan wa huwa moxamed ibn mudarif can zayd ibn aslam bihada isnaadi naxwa eeg waa faa'iidada ay ziyaadadu leedahay muxuu yihi halkan oo kale kitaabka dhacay qaala abu isxaaq ibraahim ibnu muxamed xadaana moxamed ibnu yaxya qaala xadaana ibnu abi maryam qaala xadaana abu khasaan ibraahimka muxuu helay raggan uu ibhaamiye kuwa ka mid ah ayo isagii uu kaba maqlay waa inoo caddeeyeybo ibhaam muslim ku sugnaa ayaa meesha ka baxayba oo wuxuu sheegay moxamed ibnu yaxya duhli waa imaam weyno bukhaari iyo muslimba ay la kulmeen laakiin arrimo dhex maray ani de iyagu muslim isagu kama warin kitaabkiisa wax bukhaari laakiin magaciisa ayuu qariyaaye waa adigu bal waxa weeyaan se kale laakiin axaadiis buu kaba wariyaa laakiin magacuu ku tasarufaa nooc tadliis isnaaded ayaa muxuu yihi xadaana moxamed ibnu yaxya qaala xadaana ibnu abi maryam oo halkii muslim ka yidhi xadaanaahu ciddat min asxaabina can saciid ibni abi maryam ayaa ziyaadada ku sugan abu isxaaq leeyahay xadaanaa moxamed ibnu yaxya waa ciddadii mid ka mid ah ama xadaanaa ibnu abi maryam markaa faa'iidaaban helay ah ibhaamkii sanadka muslim ku sugnaa oo meesha kaba baxay ziyaadadana ay ka saarteen laakiin dee waa in ziyaadada loo garto bal taasi iyaduna waa arrin kaleo waxaan idhi ziyaadaadka caynkaasi waa saddex iyo toban ziyaado dee waana wax la dabdin karayo taasoo dee walow dee yar xusulkeedu aanu yar sahlanayn ana imika saddexan soo qaatay waayo kitaabkii waxa doonaya kitabka hore iska bilaabay arrinta saddexaad ee tambiiha ah ee ku tacalluqsan sheekhan taasi ziyaadaad bay helo ziyaadaadku qaaliban eeg wuxuu la imanayaa sanad kaloonkii muslim ahay inuu ku warinayo wax sheekhiina meel dhexay iskaga soo dhacayaan ama sheekha sheekhiisiibaabuu sheekha naftiisiibaabuu kula kulmaya ama in ka dambayso sanadkiisaa caali noqonaya meel keliya oo saddexiyo tobankaa ka mida way simayn inta kale sanadku mid buu ka dee kan uu isagu ku warinaya ka caalisan kii muslim laakiin waxaa kaluu leeyahay tacliiqaadka tacliiqaadku wuxuu sanad ku warinaya maaha waa xadiidkii wax ayuunbuu waxyaalo ama faa'iido kolley fawaa'id leh ayuu raacinayaa iyadu tacliiqaadku ma badno ilaa lix meelood yabay kitaabka dhaceen kolkol qalad dhacay sanadkan ayuu ku saxayaaba kolkol macno xadiidku leeyahay ayuu ku idaaxinayaa bal taas haddaan soo qaatoon iyadana mihaala ka soo qaatoon muslim baa wuxuu wariyey xadiidkii ibnu mascuud ee waa ibnu mascuud inooga warramay rasuulkii ilaahay oo kacbada agteeda ku tukanayo abujahal iyo niman kale oo asxaabtiisa ah meel ay fadhiyaan maalintaasna ama shalay oo kalena neefkeela la qalay inay yidhaaheen waryaa urkujirtiiyo calooshiya soo qaadayo duldhigayo nin intuu tegey oo waa cuqbat bn abi mucayd uu rasuulka duldhigay bal xadiidkaas waxaana xadiidkaa ku sugnaa rasuulka ilaahay dee ibnu mascuud waa ku dhici waayey oo dee iyagu kaba baqdee mar dambaa faadimo iyo inta loo sheegay timi markaasay ka dulqaaday iyadu faadimo rasuulku markuu toosay ayuu habaaray nimankii waxaa xadiidka kuba sugnaa allahuma calayka biabi jahli bni hishaamin waa rag toddobo meesha fadhiyey wa cutbata bni rabiica bal waxaa dhacay markaas muslim walwaliid bni cuqbata taas baa walow riwaayo dambe uu dee saxanba ay jirto ta horean u jeedaaye walwaliid ibnu cuqbata baa dhacay toddobadiina adigu nin mooye dee intii kale magacyadooda la sheegay bederna waa lagu wada laayey halkaa maxaa dhacay qaala abu isxaaqa alwaliid bnu cuqbata haladun fii hada alxadiid eeg waa ziyaado waa waham ama qalad sheekha muslim ama cid ka dambayse kaba dhacday buu ku saxay ziyaadaduna isagaa leh laakiin faa'iidadaasaa ku suganoo wuxuu leeyahy alwaliid ibnu cuqba waliid ibnu cuqba waa nin ay cuhmaanna xaggooyo ka walaalaayo markaa waaba yaraa kolley sawaabku markaa muxuu noqonayaa in la yidhaha alwaliid ibnu cutba waa ninkii dee beder lagu dilay waxa weeyaan cali uu baxay markii mubaarasadii isagii aabihii adeerkiina ay socdeen bal markaa kaas buu noqon weliid ibnu cutba eeg markaa maxay dhacday abu isxaaq baa faa'iidada noola yimi oo qaala abu isxaaqa ku sugan abu isxaaq haddabana waa ibraahim un ibnu moxamed ibnu sufyaan alwaliid ibnu cuqbata qaladun fi hada alxadiid xadiidkana waa xadiidka kun iyo todoba boqol iyo afar iyo sagaashan raqamkiisu yahay muslim xadiid kalaa jiro oo abu hurayra oo rasuulkii ilaahay yidhi dee sanadkii muslim waan iska gooye waladii nafsu muxamedin biyadii layaأtiyana calى axadikum yowm walaa yaraanii uma lan yaraanii axabu ilayhi min ahli wamaalih macam waana cibaaro aada moodo yar laqbadeeda iyo tarkiibkeedu yar uu adag yahay maxaa halkaa dhacay qaala abu isxaaqa almacnaa fiihi cindii laan yaraanii macahum axabu ilayhi min ahli wamaalih wa huwa cindii muqadamu wa mu'ahar xadiidkii buu macneeyey yar cibaaradiisoo ay ku yar sugnayd baax ayuu sheegay oo wuxuu leeyahay xadiidkan taqdiim iyo taakhiir baa jira isagaana weeye waa ziyaado uu leeyo tani waa tacliiq imanka sanad iyo ma aha sanad uu leeyana ma sheegayo xadiidkii bay ku tacalluqsa waana macnayn bal waxaa dhacay iyadna xadiidkaas waa nigaa raqamkiisha sheegay ee xadiid kale oo isaguna abu hurayro xadiidkii macruufka xataa riyaadkii kuma sugnaa idaa qaala arajulu halaka annaasu fa huwa ahlakuhum hadduu ninku yidhaaho dadku way halaagsameen isagaa ugu halaag badan halkaasoo kale maxaa dhacay markuu muslim sanadkiisii xadiidkaa ku wariyey qaala abuu isxaaqa laa adri ahlakahum binasbi aw ahlakuhum birafci wuxuu dee isaga ma garanayo imaka halkan xadiidka ahlakahumtan inay dee ay tahay ficil maadi oo la aqriayo fa huwa ahlakahum iyo in la rafcinayo la daminayo dee afcalu tafdiil ay toy tahay fa huwa ahlakuhum ma kala garanayo bui o dee ujeedadu labadii waa ixtimaalaysa ma ahlakuhum ba ma ahlakahum ba hadalkiisii weeye bal waxaan leeyahay ziyaadaadkaasna way jiraan ma badna waa lix iyo saddex waa ta aan sheegayba iyaduna way jiraanoo dee ruuxuna markaa waxyaalahan haddaanu ogeyn dee wixii kitaabka muslim ku suganba muslim baa yidhi weeye ama muslim iyo cid ka horreysa bay noqonaysaa arrintaasna way jirtaayo bal waa faa'iido ay tahay inaan u baraarugno dee waxaana ay tahay ciddii kitaabka aqriyaysa ama diraasaynaysa kolley waxyaalaha inay macrifo u leedahay si ay dadka ugu faa'iideyn karto laakiin hadday noqoto un taas la yska qaato kitaabkii dee kolley qaladkiisa iyo wixiisa ayaa badnaanaya nuqdada kale imaka halkan isaga sheegaynaana waxa weeyaan waa taraajimta kitaabka muslim tarjamadu marka la eego istilaaxa muxadisiinta waa dee tarjamaynu nidhaa cunwaan baa la idhaaho waa baabkan markay ama axaadiis ay keenayaan axaadiistii isku mowduuc ahayd cibaaradan ay ka horraysiiyaan ee tilmaamaysa waxan ay ku saabsan yahay axaadiisu taas baa dee tarjamo lagu magacaaba in oo baabkan in waxa weeyaan axaadiistii baab iyadu tana tarjamay noqon nusuustan oo waxa weeyaan baabkii ama almutarjamu bihi bay ka cabiraan nusuustan ama axaadiida lasoo aroorinayaana taas bay noqon almutarjamu lahu bay idhaahaan dee mutarjimkuna waa ninkii cibaarada la yimi ibnu sarax baana wuxuu idhaha walaysat itarjamatu maqsuusatan bitafsiiri lugatin ukhra dee sida tarjamo iyo turjumaan iyo la idhaaho tarjamadu luqada carbeed markaan eegno kuman gooni ah ku khaas ma aha in laba luqa laysku fasiro ee waqad adlaquu calaa qowlihim baabu kada wakada isma tarjamati qowlkoodan baabu kada wakada ay odhanayaan bay isma tarjama ku idlaaqeen sababtuna waa likownihi yucabar yucabiru camaa yudkaru bacdahu waayo baabkii ama cibaaradani waxay cabiraysaa way wax ka tilmaamaysaa ama sheegaysaa waxa dabadii la sheegayo bal waxaan leenahay haddaba horta taraajimtu si guud waxa ay tahay meelaha dadka iyagu culimada waaweyn ee muxadisiin iyo a'immada ah araadoodii iyo ijtihaadaadkoodii iyo fiqigoodii uu kaba muuqdo taas bay tahay oo tarjamada waxay ka dhigan tahay wixii axaadiidan laga faa'iidaysanayo dee wuxuu leeyahay xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa arrinka caynkaa iyo caynkaasaan kaba qaadanaynaa weliba dee kolley isku ahamiye maha taraajimtan kutubta ku aragnaaye xagga marka la eego ahamiyadeeduna way kala tagsanaanaysaa iyadoo ay taasi tahay xagga ihtimaamka ninkan mu-alifkaa uu ihtimaamay tarjamada iyo cinaayada uu jaanibkaa u leeyahay ama aqoonta axaadiidta fiqigeeda ay u leeyihiin si ay ukala tarsa ugu kala tagsan yihiin ama u kala sarreeyaan ayay taraajimtuna kolley tayadeeda iyo waxaa ay inoo tilmaamaysaa ku kala tagsanaanayaan saa daraaddeed baabay dee qibmada ugu sarraysa taraajimta bukhaari ay dhacday ay yidhaaheen mafiqhuta bukhaariyi fii taraajimi oo iyadoo la dhiganayo un xadiidkan wixii laga qaadanayo cunwaan usoo dhigtay bal taasi waa si guudi haddaba markaa waxa weeye ta ay tayna ina ogaataan taraajimtan maanta saxiixa muslim ku sugan ee kutubtan madbuuca ama sharaxa noqoto ama mutuune ku sugan hadday tahay kitaab kitaabka ugu hor horeeyo kitaabuliimaan kitaabu salaad kitaabkaa guud nusqooyinkii qadiimkaaba way ku sugnaydo waaba la odhan kara waa muslim laakiin taraajimtan oo dhami muslim maaha taraajimtiisa muslim allaha ka raalli adee kitaabkiisa waa tartiibiyey oo abwaab buu ku tartiibsan yahay waana kitaab mubawabo oo dee abwaabtii way isdaba socotaa laakiin sheekhu taraajim uu dhigtay san bukhaari u dhigtay ama abi daawuud iyo raggaasi ay u dhigteen oo u dhigtay may jirin barhkood baa yidhaah wuxuu diidayay in kitaabku xajmigiisu bato kuwa qaarkood dee waa waxa dhici karta inuu doonayo in xadiidkaa sirfiga un inuu soo arooriyo kitaabku waa tartiibsan yahay waa baabaysan yahay laakiin waxaan uga jeednaa waa canaawiintan taalla waa hadalka uu ibnu salaax yidhaahana kaasi imaam nawowi baa deeta wuxuu raacayaa hadalkiisaas jamaaco a'immada ka midi taraajibtia ama abwaabtooda iyagaa tarjamooyinkan uba yeelay laakiin taraajibta ay u yeeleen barhkood kuwa fiican oo u munaasiba axaadiidaas bay ahayd kuwa qaarkoodna dee meel mid kuwa dee marka leega fiican may ahaynoo ama macnaha axaadiisu keensiya tarjamada waxaan lagu sheegay baaba kala dee kala duwan ama kala gaaban ama kolkol alfaada lagaba cabiray ayaan toosnaynba ee markaa wuxuu dhaha imaamkaasi aniga in sha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa inaan bal cibaaraad u laayiqa axaadiidta meelaheeda aan kaba cabiro waxaana jirta jamaaco dadka muslim sharxay ah maaha nawowi uune inay iyagu dejiyeen kutubtan iyo abwaabtan ama taraajimteeda laakiin taraajimta shuhrowday waxa weeye taraajimtaasoo kale oo dhan ka dhex shuhrowday imaam nawowi taraajimtiisii iyadaa shuhrowday oo nusqooyinkan madbuucana badankooda tala socotaa waa taas waxaabad moodo loo qaatay inay kitaabkii ka mid tahay ama muslim dejiyey bal taas bay tahay oo haddaba waxaan leenahay taraajimtan inta badan shuhrowday ee la ydhaha dee wixii taraajimna tii ugu taya fiicnayd bay ahayd waa taraajimta nawowi iyadaana shuhrowday iyadaana taraajimtaasi ay tahay ee muslim sida kitaabka ha baabeeyo oo abwaabha ku socotee taraajim iyo canaawiin abwaabu u dhigtay may jirin suyuudi baa wuxuu leeyahay kitaab la ydhaha addiibaaj macnaha muslim buu sharxay se uu shanta kale ama lixdan kitaabba shanta kaleba u wada sharxay intoodii badnaydna waxaan filayaa in la wada madbuceeyo kutubtiisaas waana dee sharaxyo laakiin tacliiq aan odhan karno oon hadalkoodu badnayn oo sa dee sharaxan imika ibni maaja la socday ee kanasaa'i la socday waatan aragnayba dabacaadkii sharaxan imika muslimna waa la madbaceeyey oo abu isxaaq alxuweyni uu taxqiijiyey adiibaaj oo kale sharaxiisa uu bukhaari ku leeyina tawshiixisna waa la madbaceeyey oo kale kana diibaaj diibaaj muqadimadiisa wuxuu ku yidhaahaa waxaa culimadan taraajibta muslim u yeeshay ee ragga ka dambeeyey dee nawowiyi amtaashiisii waxaa laga yaabaa inay u jeedeen uun ciddii kitaabka daalacanaysiiyo bal macnaha inay usoo dhoweeyaan ciddii taas oo kale laakiin wuxuu yidhaha isaga waxa roonay dee koladii sheekhiba saa uu ku talagalo usan u dejiyey in la yskaba daayo oo wuxuu idhahaa nusqooyinkii qadiimkaa saasaad ugu arkaysaa iyadoon wax abwaababa lahayn calaa kulli xaalin imaam nawowi taraajibtiisii weeye tan shuhrowday ee looba qaatay aada moodaba inay kitaabkiiba asalkiisii kaba mid tahay iyadaa shuhrowday waxaana jira in sheekhan dee iyadna kabadbad ama naqdi un ay tahay taasay kuba muuqan doontaa ee wuxuu yidhaha in badan oo taraajibta ka midi xadiidkan ay tarjamada u tahay tamaaman mudaabaqa ma waafaqsana oo wuxuu isagu yidhaho suu yidhaaho bal waxay waafaqsantahayba alfuqahaa ashaaficiya waxyaalihii ay ku fatwoodeen oo kolkol waxa dhacda buu yidhaha rubamaa buu kaba cabiray inuu masaladii ula yimaado ama dee tarjamada quyuud iyo shuruud aan xadiidkan ku jirin xadiidka uu soo dhiganayo laakiin de quyuudaas iyo shuruuddaasi ay madhab kaba timi baloosu yidhaha hadalkiisu intaa waa ka dheeryahay laakiin inuuman kaba soo qaatay waxaan leenahayna taas kitaabka ayaa dee yar eegi doona walow amhilo waxa weeyaan sheekhan isna etoobiyaanka maxamed cali aadam iyo mithaaliya uu soo yar qaatay markuu tarjamada ka hadlayay isagoo mashhuur xasan ka soo qaadanaya iyo uu jiro oo dee baab adigu kolley salaad dhexdeed ah oo dee waa mithaal koobanoo dee kolleyna camal bashar wey naqsi lagama waayo hal lagama waayayo inabalaho yasaxa de ilaa kitaabu kitaab bashar dejiyo kolley waxaana kuma sugnayn kitaabkii muslim baaba naqdi kuba imanaya axaadiid bukhaari buu kuba yimi iska daa dee kayrkeedo markaa taasi ruuxu wax la fogeysta ma aha laakiin waxaan leeya heerkaa ma gaadhsantay mise ma gaadhsana taasi oo kale bal markaa kolley khulaasadii kalaamkuna waxa weeye taasnaan doonaya inay ogaataan taraajimtan abwaabta baabu kada baabu kada baabu kada maaha bukhaari isagaa dejistay waa taa wareerisayba dadkee marka la eego meelo qaarkood iyo fahamkeeda ay yidhaaheen fiqulbukhaariyi fii taraajim ay yidhaahaanba kutubtii kitaabkiisa miisada ay leeda ay markay tilmaamayeen miisaadkiisa ay kuma soo daraan dee taas oo kale dee isaguna dee usluubyo kala duwan uu soo dhigto imikana ay madbuuc yihiinba ibnu naasiridiin iyo qolooyin ka dambeeyey iyo kutub ay ku ururiyeen uun iyagoo kaga hadlayaan tarjamada bukhaari un wax kale laba iyo baabanaya waa tarjamada uun iyo sharaxeed iyo ka hadalkeed waloo dee barhkood kaa ibnu naasiridiin haw in ma ibnu naasiridiin baan uje waxa weeyaan ibnulmunayir baan ujeedaa ibnulmunayir dee kitaabkiisu ha ugu weynaadeen laakiin siba dee dhowr boqoloo tarjamo uu yahay oo kolley qaybo dhami ay maqan yihin baltaas laakiin arrinkaasna waa arrin ay tahay deeta nagu baraarujinayno kitaabka horudhaciisa horteed waxaa kolley kitaabkii dee hadalkiisii waa badan yahay qaybo dhammina way harsan yihin oo iyadna muhim ahaa axaadiisii lagu naqdiyey iyo bal maxay tahay ruwaadan iyadna kalaam ku yimi oo kale khidmadii adeegii loo khidmeeyey kitaabkasa shuraaxdiis iyo dee kutubta kale iyo bal taasoo dhan waa dee jawaanib iyadna aada u muhima oo kolley aan caawa ii suurtagalayno dee waqtigii baaba dhowdhowe waxaan fiqrada ugu dambaysa kaba dhigayaa imika taa kale insha allahu tacaala kolley dersiga waan iska bilaabi doonaaye dee kolley hordhaciisii baan waxoogaa umuuraha kaba taaban doonaa iyo sanadkii aan sheegay dabadeedna insha alla habeenka sabtun dee caawa inoogu dambeynaysa haddii alla idhahay wixii ka dambeeyan muqadimada intan ka yar gaadhsiin karno dee malaa inahda ugu horreeyo baan ka dhigayna kolley umuurahaasna waan u baahanoo kama tegayne waa kitaabkan dee kolley jawaanib kala duwan baan ka soo hadalay waa taa mansiladiisii iyo makaanadiisii uu cilmigan ama sunnaa uu ku lahaa iyo martabadu gaadhsiin aan soo sheegnay ee waxa ay tahay haddaba waxyaalo khasaa'isa umuuro ay bukhaari iyo muslim wadaagsadaan oo ka dhexeeyaa way jiraan ay kaga mid tahay dee labada kitaabe asaxalkutub inay yihiin iyo xagga umuuro kala duwan laakiin haddana mid kastaa dee wax isaga u gaara oo lagu tirinaya khaasadiisii inuu yahay khasaa'istiisii inuu yahay ama miise uu leeyahay baa jirta bal umuuraha kitaabku leeyahay ayaan midhan ka taabanaynaa si aan u ogaano kitaabka ahamiyadiisa iyo qiimihiisa waxaa khasaa'istiisa ka mida iyadoo umuuro wanaagsanayaan oo umuuraha aanaan kaba hadlahayn waxyaalaha uu dee saxiixa bukhaariba uu gaar ahaan kaga duwayaan doonaynaa labadii saxiix baan iska muqaaranaynaynaay xagga sixada ma aha oo taase waa xaggan marka la eego usluubkan iyo sancada iyo farsamo jaanibkii fanniga ahaa jamcu duruq alxadiidi fi makaanin waaxidin qaaliban waa miisaadka muslim ama khasaa'istiisa xadiidkani dee riwaayo keliya sanad keliya ma laha axaadiidee qariibi waa jirtaa mid keliya leh laakiin axaadiid baa asaaniid badan iyo reeg badani ay wariyeen duruq badan baa kitaabkii ugu sugan uu leeyahay muslim markaa maxaa miisadiisu ay tahay xadiidka markuu dhigto wixii duruq iyo asaaniid uu lahaa ayuu meel keliya isugu keenaa oo halkaa uu xadiidka ku soo arooriyey ah in markaa ayuu isugu keenaa waa qaaliban waayo way kitaabkaba ku sugantahay axaadiid dee soo noqnoqotaa way ku sugantahay duruqaan meel kale uu ku sheegaa way ku sugantahay laakiin waa inta badan baan leenahay taasna markaa maxay fudaydinaysaa ruuxii doonaya xadiid inuu muslim ka helo xadiid uu kala soo baxo ayay u sahlaysaa u fudaydinaysaa halka bukhaari dariiqba meel uu ku soo arooriyo xadiidkan uu googeynayo daraaddeed ee kolkol ay ku adkaanaysaba xadiidkii oo dhan inuu sidiisii hore ugu helo in badanna ay dhacdo meelo aan madaanteed iyo meelihii ruuxu uu marka hore ka filayeyba aan ahayn taasi waa mido waa arrin uu leeyahay laakiin waxyaalo dee sida maxamed fuad cabdilbaaqi markuu faharisa u sameeyey muuqatay iyaduba aan dee taa ka baxsani way jirtaa arrinta kale ee kitaabka miisaadka ama khasaa'istiisa ka mida waa cinaayatuhu bitamiisi bayna xadaanaa wa akhbarana fii riwaayati wa taqyiidi dalika can mashaayikhi iyada ciddii ka dambaysayba waa arrin kaloo aada iyo aada ugu ihtimaamoon arki doono xadahanaa fulaan iyo akhbaranaa fulaan buu aad u kala soocaa waa kala saaraa markay noqoto isaga sheekhyadiisa markay noqoto iyaga alfaadahoodii uu kaba maqlee ayagu yidhaaheen aad buu u kala soocaa marka kolleyna dee laba madhabood baa jiray bal kuwii ugu mashhuursanaa aan eegno xaggaa riwaayada markay noqoto ama horta laba dariiqa aan eegno oo duruqdii naqliga ahayd labada ugu horreeya ta koowaad iyo ta labaad ee duruqdan taxamulku mida waa sheekhioo carabkiisa wax laga maqlo saa aniga hadalkayga u maqlaysaan dadkuna ay dhegaysanayaan taas assamaac min lafdi sheekh baa la ydhaha waa dariiqa koobaad ama wejka koobaad nooca koobaad ka ku soo xigaa waa alqiraa'atu cala sheekh sheekhi waa aamusanya sida dee bilaad kala duwan dabeecadooda kutubtaba ay tahay aqrintooda sheekhu waa aamusan yahay kitaabkii waa lagu dul aqriyaya axad dalabadii ka mida aqriyaya isaga waa dhegaysanaya kolqolha tacliiqiyo khada iyo ha joojiyo ee waa lagu dul aqriyayaa taasna alqiraa'atu cala sheekh baa la yidhaha marka madhabta muslim waxay ahayd waana culimadii reer mashriq sida shaafici adiyo dee adigu bal shaaficiya umu culimo aada u badan waana tii marka dambe cinda almuxadisiin mashhuurka ku noqotay ee waxaa madhabtiisu ahayd in la kala saaro labada haddaba xadaanaayo akhbaranaayo xadaanaana loo isticmaalo wixii sheekha carabkiisa laga maqlay akhbaranaana loo isticmaalo wixii sheekha lagu dul aqriyey taa la kala duwo xadaanaa waa wixii sheekha laga maqlay in loo isticmaalo waana se markii dambe istilaaxo ama culimada xadiidka ay isaga babateen waana mashaariqatoodii akhbaranaana loo isticmaalo wixii sheekha lagu dul aqriyey bukhaari oo kale kolley madhabtii maalik iyo keyrkiina weeye dee maalikna naadir bay ahaydba kitaab in laga maqlo oo dadku way ku dul aqriyayeenuun oo waxa weeyaan dee taasi way yaraydba marka bukhaari iyo rag la midana iyaga ama sheekha in ha laga maqlo ama ha lagu dul aqriye waa isku mid oo xadaana ay akhbarana labada waa la isticmaali karaa isaga taas ahayd oo ma kala farqiyaan markaas hadda markaa muslim muxuu ahaa isagu taasuu ilaalinayay ha noqoto sheekhadiisa wixii uga maqliya si isagu dee uga naqliyey iyo iyaga lafdigoodiiba bal haddaan amhiladu aad bay u badnaado waan arki doonaaye midhar ka soo qaato meelaha ugu horreeya kown baabka dee alimaan billahi min afdal alacmaal waxaa cibaaradiisi ahayd xadaanaa moxamed ibnu raaficin wacabd bnu xumaydin qaala cabdun akhbaranaa wa qaala bnu raaficin xadaanaa cabdurazaaq macnaa laba sheekh buu xadiidka ka wada maqlay labadooduba cabdurazaaq bay ka wada maqleen laakiin maxaa mid wuxuu uga maqlay isagoo yidhi akhbaranaa midna xadaanaa muu isagu banaysan oo isaguma banaysan inuu dee midkood ku kaaftoomo sidaa dee bukhaari iyo kolkole dee ay iska yeelaan ee muxuu yidhi waa ilaalinta uu ilaalinayey oo muxuu yidhi labadoodii horta isaguu ka wada maqlay isaguu maqlayo xadaanaa buu isticmaalo lafdigooduu ka wada maqlay ee iyagaa kala dunaa xadaanaa moxamed ibnu raafic cabd ibnu xumaydin markaasaa muxuu yihi qaala cabdun akhbaranaa wa qaala bnu raaficin xadaanaa cabdurazaaq waa taas waa cinaayadiisii arrin kaloo isaga khasaa'istiisa ka mida uu kaga soocan yahay baa kitaabka bukhaari hadduu xadiid jamaaco ka wada wariyo sheekhadiisiya maalan sad oo kale labuu ka wada wariyey ama saddex ama afar ayuu sheekhadiisi ka midoo xadiid keliya ka wada wariyey marka dambena dee alfaadahoodiina waxbay ku kala dunaayeen sidaasuu kuma daayo ee ciddii lafdiga xadiidka lahayd ayuu haaliban sheegaa oo markaa muxsiduu ku sheegayaa muxuu noqon waaba isagoo yidha xadaanaa fulaan wa fulaan wallafdu lifulaan ama cibaaro kaleoo hab kaluu isticmaalaayo xadaanaa fulaanu wa fulaanu qaala fulaanu xadaanaa labadoodiiba midka hor ula soo baxaya markuu qaala fulaan xadaanaa idhaa markii horena laba ama saddex ay horreysay macnuu kanaa lafdigala weeye uu gaar u magacaabay miaal haddaan markaa taas weeye ama bukhaari oo kale hadduu saasoo kale isugu geeyo saxaaf ibnu xajar meelo mujalladka koobaada ku yidhaa weliba wuxuu sheegaa inuu dee markuu tatabucay umuuraha u fiirsaday dabagalay arrintu ay saa tahay walow dee kolley malaa waxyaale la heli karo in waa siuu sheekhu kaba cabira wuxuu ka cabira waqad dahara bilistiqraa'i min saniici albukhaariyi أنه إذا أورد وملا تيمم كمده ومجلد ككوباد إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير oo wuxuu leeyahay markan tatabuceen eegay bukhaari in badan aan daba galeen tatabucay riwaayaadkiisii hadduu jamaaco uu xadiidkii ka wada wariyo can kayri waaxidin lafdiga uu soo naqlinaya ninka ugu dambaysiiyo hadduu xadaanaa fulan wa fulan yidhaaho lafdiga ka ugu dambeeyaa leh lafdiga xadiidka dee isagu waa markuu riwaayaadkoodiiba u fiirsaday u wada tatabucay waa dhici kartaa barhkood dee in waxyaalo aan lafdigu mid kala yeesho la helo lakiin waa sheekhuta ka cabir bukhaari waa taas laakiin muslim waa magacaabayaayo ciddii lafdigu lahayd ayuu sheegaya oo wuxuu odhanayaaba wa lafdi lifulaan ama wuxuu odhanayaa qaala fulaanun raggii buu mid gaara la soo baxayaayo kaa uu gooni u magacaabay marka dambe ayaa kii lafdiga lahaa xadaanaa kuwii kale uu ka aamusay taasna waa arrin uu leeyu u cinaayoodu u ihtimaamo kolleyna waxaad markaa kitaabkii bukhaari dee haddaynaan eegin cibaarada xaafid noo soo naqliyey kolkol ciddii lafdiga lahayd inaynaan garan baa la arkaayo bukhaarina saan soo sheegnay kolkol lafdiga dee macne waa ku warinayaba xadiidka waa ku tasarufaya muslim se alfaaduu ilaalinaya arrin kaleoo kitaabka muslim ku badan waxa weeye oo isaga khaasiyadiisaan odhan karno kahratu taxwiili fi lasaniid waa ixaalada ama taxwiilka isagoo sanad aan weli dhammayn matnigiisii ama sanadkiiba aan wada dhammayn buu ka guuraya mid kale u guuraya mid kale u guuraya taas baa aad iyo aad ugu badan marka guuritaankaasna muxuu isticmaalaa xa buu isticmaalaa oo kolkol baad arkaysaa isagoon weli matigii gaadhin inuu shan goor wareego kolba sanadkii joojiyo xa yidhaaho sanad kaluu ku noqonaya xa buu odhanaya sanad kaluu noqonayaayo markaa taasi aad bay kitaabka ugu badan tahay oo dee kolley waa arki doonaa insha allahu tacaala muslim bukhaari kolkol waa isticmaalaa oo bal maalan waa markaa sababta isaga taa keenaysana waxa weeye axaadiistii mowduuc keliya wada lahayd duruqdeedii buu isu wada keenaya bukhaarisa midba meel buu ka ridaya midba meel buu geynaya markaa baahidiisa taa uu qabaa yaraanaysa marmar mooye ama muslim duruqdii markuu meel isugu wada keeno taxwiilkaa badan buu u baahanaya bukhaarise way jirtaa meelo ay dhacdeen way ku yar tahay arrin kaloo iyadana bal markaa jirta oo miisadiisa la odhanaya waxa ku yar isaga marka bukhaari u eegno mucalaqaadka waxaan la yidhaha ama tacliiq tacliiqa wuxuu ka dhigan yahay dee kutubtan waxay u dejisayiin axaadiid musnada iyagoo sheekhyadoodii sheegay xadaanaa fulan ilaa rasuulkii ilaahay gaadhsiiyey axaadiidaas baa musnad la yidhaha rasuulkii ilaahay la gaadhsiinaya taas baa mowduuca labada kitaabba horta ah laakiin maxaa bukhaari ku badan axaadiid badan oo sanadkoodii aanu dhammayneyn dhexa ka bilaabo ama kolkol ha wada gooyo taasoo mucalaqaad la yidhaaho kolley dee axkaamteedna kutubta musalaxa khaasatan markay bukhaari noqoto axaadiidaasi dee kun iyo dheeraad bay gaadhi kartaa walow meelo kale inuu ku xidhiidhiyey intaanu xidhiidhin meelna aanu ku xidhiidhin kitaabkiisa ka mid ee boqol iyo lixdan bay noqonaysaa xafid ibnu xajarna dee kolley malaa dee nin uga khibro badan bukhaariba ma jirino barhkood baa yidhaaha haddii la yidhaha xataa isaga kita bukhaari kitaabkiisa ka yaqaanay dee way fogaateen cinaayadii badnayd ee kitaabka u lahaa waxaa ka mid a axaadiidta mucalaqaadka ee bukhaari inuu wada dabagalay tatabucay wada xidhiidhiyey oo kale markaa kutubdee yaryar malaa kuwa uu kusoo gaagaabiyey waa leeyahy fasal dhan oo muqadimadan hadiyusaari kaba midana axaadiida isagoo sanadka sheegayn ciddii xidhiisuu sheega laakiin kitaab kale oo xayaatadii sheekhadiisoo wada nool oo ay uma baahdeen uu dejiyey oo taqliiqu tacliiq la yidhaaho oo markii la taxaqiijiyey mujalad faris adigu la isu geeyo dee shan mujalad ku madbacaysan waa taxaqiiqa aada u fiican kaasna waa leeyo mucalaqaadka bukhaari uun mooye wax kalaba aan ahayn haddaba bukhaari markay halkaasi ku badan tahay muslim aada iyo aad bay u yar tahay oo dhowr iyo toban bay culimmadu soo naqliyaan weliba barhkood dee wax laga ridridi karo taase laakiin bal haddaan inoo taasi inoo suurto gasho umoolaan yar tilmaami doonaaye iminka miisadan sheegaya isagana way ku yartay axaadiida uu tacliiqinaya way ku yar tahay waaba midharh yar afar iyo toban haddii laba laga turay ilaa laba iyo toban iyo bay soo naqliyaan ibnu salaax iyo nawowi iyo ragga qaarkood bal markaa waa axaadiid yar barhkoodna meelo kale uun kitaabkiisa ka mida xidhiidhiyey kitaab xadiid aan u xidhiidhin kitaabkiisa aan kuba xidhiidhin damalaa mid keliyaabay sheegaanba oo meelo tayamumkiiyo kuba sugan bal aad bay ugu yartahay bukhaari se way kuba badan tahay arrinka kale iyaduna miisadiisii waxa weeye waa gaabsashada uu ku gaabmo wuxuu ku gaabsadaa inta badan baan leeyahay waayo kolley wax baa jira inta badan wuxuu ku gaabsadaa axaadiidda musnadka oo sidaa daraaddeed kitaabkiisa aad buu u yaraystay inuu soo naqliyo aqwaashii saxaabada iyo taabiciintii iyo halka bukhaari taraajimta bilowgeedu kusoo naqlinaya aqwaalaha kolkol dee malaa nooc tarjiixiya sisaasa usoo qaato aqwaashoodii markaa way kuba badan tahay saxaabo iyo taabiciin iyo taasba masaajishoodii iyo hadalladoodiiyo dee waxyaalaha fataawahoodii laakiin aad bay ugu yartoo xunimada qaar baaba dee sheegta kol haddii uu muqadimada dhaafo inuu xadiid musnada mooye wax kale aanu soo aroorin laakiin taasi ma jirto oo walow aanay dee san bukhaari uu gaar u saaray ee uu isagoo dee kolkol maalan iska siisa uu soo naqliyu toos usoo naqlinaya aanay jirin haddana axaadiid aan yarayn ayaa kolkol hadallo ama saxaabi leeya ama cid kale leedoo raacdaa jiraan xaafid maxajarna kitaab buu leeyahay la yidhaaho waa madbuuc alwuquuf cala almawquufo ilaa boqol iyo sagaashameeye xadiid oo ama dee mawquuf ama maqduuca oo muslim ku sugan oo kitaabka dhexdiisa ayuu soo naqlay inta badanna laakiin waa xadiid unbaa wax raacay iyo hadal yar raacay wuxuu dee san bukhaari si toos u warinayay u soo naqlinayay may ahayn walow dabcadan haya anugu nin baa taxqiijiyey wax kaloo lagu kordhiya ma jirta aan maqlay dabca kitaabka labaad oo ileedo gabadhi ama haweeney ay taxqiijisay oo kale oo malaa kitaabkana ay muslim dib jardi ugu wada samaysay kontomeeyo meelood oo kalena inay iyadna soo saartay ay la yidhaaho dee laakiin maan aragkaasi kan anugu hayo se bal waxaan leenahay wax way jiraan oo hadallo saxaabo iyo taabiciin sida dee dadka kutubta qaarkood aan ku aragna ama la sheegto inaanu bacda almuqadima wax kalaba jirin waxyaale way jiraan kolkolla in hadal uu toos u soo naqliyey sida meelo salaad ka mida ahar yaxya bn abi katiir waa nin taabicia laa yusadaacu lcilmu biraaxati ljism cilmi lama barto lama karo dee ninkii islahow adoo raaxaysanaya adoo iska dee raaxaysanayaad cilmi meel ka gaadhaysaa taasi ma jirto oo cilmi laguma gaadho raaxo jismi waa hadal uu salad dhexdeed ama hadalka mawaaqiidda iyo awqaadda dhexdeed toos buu usoo naqliyaa meelo saas way jirta ee barhkood baa yidhahay lakiin waxaan leenahay xaafid maxajar markuu taamaqaday tatabucay dee imaamkaasi kitaabkiina waa la madbuceeyey baaban haya hilaa boqol iyo sagaashameeyo laakiin inta badan axaadiiun wax raacay weeye waa hadal axaadii raacay wax dee toos uusan usoo naqliya maahno bal taasna waa miise kale oo uu leeyahay taasoo kale de kolley marka la eego xaggii manhajiyadiisii oo kale tan khasaaisan iyada kitaabka dhexdiisaan kuba daysanaynaayo bal meelihii jawaanibo way badan tahay waxana waxyaala waxay la tahay kitaabkii baan idin dhigaya hortiina soo dhigaya bal suuro guud saa kitaabkii ugu yeelataan waxyaalo dhowra inoo dhiman axaadiidan mucalaqaadkiiyo tiradooda oo kale oo dee kitaab madbuucoo qayimido a jirahoo ibnulcadaar la yidhaha mahatim midkiisa nin ka horreeye de qurar markaas oo markaa kala sheegi doono waxyaalaha kale ruwaadan iyadna kalaam kuba yime kitaabka ku sugan iyo axaadiidan la naqdiya bal tiradoodiiyo waxyaalaha aytiyo umuurad taa kuba tacalluqsan ciddii kitaabkan kaba shaqaysa sharaaxyadiisa bal si aan wax uga ogaano wixii dee madbuucaya waxaan kaba heli karayno taasoo iyadna aad aynu uguba baahannahay iyo bal ugu dambayn dee sanadkaygii aan sheegayay bal taasina dee waa wax imaka insha allahu tacaala habeen kale ayaan waxaan ka gaadhsiin karno iyo haddaan kitaabkana waxaan ka bilaabi karna inoo noqon doontaa wallahu subxaana wa tacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika